dhawra baa lagu tijaabinaya dad dhawra markaa kolba waxaa la odhanayaa dadkan inteebaa isdhalay labada mar labaad waa uu soo saaray haddana uu soo saaray ikhtibaaru sabiy ilmi yar agoon buu ahaayo nin baa mas-uul uga ahaayo xoolihiisa u hayay markaa dee sida qur-aanku tilmaamaya marka aad ka dareentaan inuu ilmahaasi hanuunsan iyo wax qabsan karo ku wareejiya baa ahayd markaa ikhtibaar baa lagu keenaya hadduu inan yahay waxaa loo dirayaa dadka suuqa ayaa la odhanay balaasa soo iibi tanna sii iibi markaa mumaakasu gelaya dee labadii qof labadii qof oo iscadaadintii ma garanaysaa baaciya mushtariga dhexmarsi intaad iga siin intaa maya iga daa maya kan kalaa intaa siinaya dee si aad garanaysa farsamadii si markaa uu wax uga dabciyo haddii uu dee markii u horreysayba ugu shubo iyo haddii uu mumaakaso sameeyo iska waabiyo ragga oo iska dhiciyo wixii iscela suuqa uu ku fadhiisiye way kala tegaya inantiina dee waxaa la odhan doonaa bal guriga ka shaqeeyo dee habkay waxu maamulaysaa la eegi doonaa iyo habkay waxu karinaysa cuyuubulmabiic ayaa iyaduna la mid ah oo mar keliya ayay dee ku sugmaysaa waxaan leeyahay waa inay dhowr jeer soo noeen iyada qudheedu soo noqnoqotaa masalada horeysa laakiin tan la socoto cuyuubulmabiic waa shaygii marka keliya ku sugmaya wey iyadu masalan ninkan addoon baa laga iibiyey addoonkiisi inuu ku arko waa ceeb mar keliya markaa ay sugnaato waxba inay soo noqnoqoto shardi maaha ibaaqa ayuu ku arkay isagoo baxsanaya waa ceeb sugnaatay wey waxaa kaloo ka mid a isaguna masel qofkani sawmu yawmi shak dee xaaraan buu ahaa maalinkaa yawmu shakiga la idhaa ma ramadaan baa mise tala waa shacdaan la isku hayo inuu qofkii soomo laakiin haddii caadadiisu ay ahayd inuu maalinta khamiista soomi jira ama isniinta iyo mushakigii waafaqo amaba uu maalinkii ka horreeyey dee soo soomanaa soom la soo xidhiidhsan uu jiray iyadana waxay noqon doontaa mid markaa loo tixgeliyo caadadiisaas marka halkaana fa idaa habatat ilcaadatu bimaa tahbutu alcaada ayuu noqonayaa halkaa faidaada uu ku soo celiyo walam yatacarabuu lidaabiti alcaadati fayamtadu hubuutuhaa halkaa uu yidhina bimaa waxaa la odhan doonaa fiihi fayuxtamal aw biqadrin yucaddu fi lcurfi mutakarira ta toddobaad waxa ay noqonaysaa eemasala caadadan marka keliya sugmaysa dee qofkii qaadiga ahaa wixii loo hadiyeynayay intii aan dee qaadinimadan loo dhiibin haddii loo hadiyeyn jiray dee kolka dambena way isaga bannaanta oo hadiyaddii caadiga ahayd laakiin haddii iminka uu ku bilaabay maya kaa taasicaa isagana haddii aad qabato innamaa yustadallu bixayd bixayd alkhunfa wa imnaa'ihi cala addukuura waalunuusa bishardi takraar iyada takraar baa iyada la shardiyaya ninkii khunsaha malaa iminka dee maba jire oo dhakhtarka caddaynaya ka uu yahay laakiin waktigaa hore dee kunsahani waxaa lagu baari doonaa xaydkiisa iyo manidiisa halkeebuu ka yimaadaa taasaa la eegi doonaa dhowr jeer waa inuu soo noqnoqdaa si loo ogaado nin iyo dumarka uu yahay waa kii labadaba lahaa markaa qofkaas markaa fataaratan bimaratin jazman halkan uu kuleeyahay marmarka qaarkood hal mar unbaaba caadadii la eegaya oo amtiladaa uu soo sheegay sidaa ceebtaa mabiicda oo kale oo dee haddii ay mabiicdii masel addoonkii la ibsado kale hadduu zino yeesho markaa quraa lagu celinaya istixaadadii oo kale mar keliya ayaa iyadana loo tixraacaya waxba inay soo noqnoqoto shardi maaha marmarka qaarkoodna takarur baa la shardiyaa sidaa qaa'ibka iyo waxaa lagu ugaadhsanayo marmarka qaarkoodna takarurkaasi waa inuu sii bataa ilaa ay markaa qaarib noqonayso waxaan inuu sidii la doonayo yahay waaba sida sabigaa yar ee la tijaabinayo inuu rashiid yahay oo xoolihiisii loo dhiibo iyo in kale amtilada kale uu kuleeyahay wasiwahaa naqalahu amtiladaaan masin ee ku sheegay qaar aan ahayn buu soo naqilay alashbaah nabaa'ir suyuudi uu ku soo naqilay waa kuwan kale iyaguna uu tirinayo ilaa ataasic laga soo gaadho markaa mabxadka hore waxa uu yahay caadadu maxay ku sugantaa inahaasay ku sugantaa mid mar ku suganta mid saddex ku suganta mid tikraar badan u baahan inahaasay ku sugmaysaa marka mabxadkaa labaadna waxa uu markaa isagana ka soo qaadanayaa caadadu marka ay mudari tahay baa la raaci karaa mudari سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وبعد صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه المبحث الثاني إنما تعتبر العادة إذا اضطردت caadadii baynu ku soo jirnay waana qaacidadii u dambeysay qawaaciddii shanta ahaa mabxad afar mabxad buu kaga soo hadlayey mabxadka u horreeya waxa uu ahaa caadadu waxa ay ku suganta ka labaadna caadada goorta la qaadanayo waa inay mudarida tahay mid toosa oo aan isbaraandar lahayn waa inay caado fadhida tahay mabxatun alcaadatu laysa tuctabar caadadii lama tixgelinayo ilaa lada diraadiha ilaa cinda diraadiha marka ay qiyaas noqoto ayuunbaa la tixgelinayaa kama shdahara sida caan noqotee macruufka ah waaya marka ay mudarida tahay mid qiyaas ahoo toosa caada ahaanna ku sugan idiraabna aan lahayn goortaasaa la qaadanaya masalan daraahim buu ku iibiyey wa adlaqa nazalan nazalan nazala cala naqdi algaalib kitaabkan kun shilin baan kaa siiyey buui kun shilin ee waddankaa lacagta laga isticmaalo ayuunbuu ku rumoobaysa taasun baana lagu yeelanaya haddii haddaba ay caadadii aanay sugnayn oo dhowr lacagay u isbaal socdaan tii waaweyneyd iyo giimbaartii iyo tii yaryarayd iyo wixii isbaal soconayaan markaa waa in dee wajabal bayaan waa in la caddeeyaa la idhaahdaa dee war dhowr baynu isticmaalnaa lacagaha e waa tii taaad ujeeddaa iyo inaan isqabsanina waaya wa minhaa kalabatu lmucaamalati bijinsin min alcuruud aw nawcin minhu in sarafa tamanu ilayhi cinda aliطlaaqi fi lasax kanaqd haddii maala waxaa wax lagu iibsanaya halkii lacagta taagani uu badeecad gaaraya oo adibaa la iibsanayaa waxa halkii lacagta taaganina waa dhar oo kale markaa curuubta halkii lacagta gelaysa nooceeda waa in la sheegaa haddaanay haalib ahayn haddii uu mid haalib yahay oo had iyo jeer dadkan waxay wax ku kala iibsadaan ee xoolaha nool ku qaataan waa dhar uun maalan ay ku soo bedeshaan dee halkii lacagta gelaya laakiin haddii curuubtu isbedbedesho waa in la caddeeya wa minhaa waa tusaalaha saddexaade ista'jara lilkhiyaadati waannaskhi waalkux oo wuxuu u kaxaystay addoonkan ama shaqaalahan inuu wax soo talo ama naskhi sameeyo oo uu wax qoro ama wax indhakuulo ilaan dad jiraa joomeeyaa jire oo iyaguna markaa farsamada yaqaana calaa khilaafin unbuu isagu ku yidhi oo waad saxan doontaaye waxa weeye falkhaytu والxbr واlكxl calىa man khilaaf weeye markaa oo waxaa udhexeeya falkhayط واlxbr واlكxl calىa man khilaafun buu ihi markaa ayaa ku sugan صaxax الraaficiyu fi شharxi الrujuuca fiihi ilى اlcaadة oo haddii markaa wax la tolayo duntii yaa soo qaadanaya haddii wax la naskhinayo khadkii yaa lagu leeyahay ma loo qoraha mise qoraha haddii wax la indhakuulayo kuxligii yaa lagu leeyahay ma indhakuulaha mise loo indhakuulaha garan baa maynaka isagu intaa kari waaye indhakuulan kari waaye khilaafkaasaa ku sugan marka caadadun baa loola noqonaya haddii caadadu ay idilaabu ku jirana oo isbaraanbartana dee markaa waxaa la samayn doonaa waxaa loola noqonayaa waa la caddaynaya in la caddeeyaa waajiba waaya iminka recordkaasaa masalan aada kiraysaa markaa dee ardaydaa wax ku duubatood ka kiraysaa bayteriyada waxaa suuragala caada ahaan in adugu aada raaciso marna uu ninku gashado ayaa suuragala tiriiggii oo kale wuu kirayaa ninkii markaa waxaa suuragala inuu dubaaladda iyo gaaska raaciyo mararka qaarna uu ka reebo dee kolba caadadu waxay tahay inuula noqonayna bahasha waa lagu shubaa bahal bilaa gaasa lama dhiibe caadadu waa sidaa magaaladu naga gaase baad leedahay saasunbaa loo soconaya albataala fi lmadaari su-ila canha bnu salaax iyadana waa taa madaariskii markaa la waqfay shaqo la-aanta dee qofkii uu la dhex galay ama uu markaas dee maalmihii la shaqaynayay maalmo aan ahayn uu shaqeeyey iyada qudhigeeda waxaa loola noqonayaa xagga caadada maalmahay fasaxa tahay ee had iyo jeer fasaxa la yahay dee waa la saamaxayaa shaqo la-aanta ah aanad shaqaynayn laakiin maalmihii shaqada inaad iska nasatood gabato dee istixqaaq mutaysan mayse oo wixii markaa qofkan mudariska ahay uu lahaa yeelan mayse ilaa maalmihii la saamaxay caadi ahaan badaalada maaha saddex bilood bay dugsiyadu fasax yihiin markaa ninkii macallinkaa saddexdaa bilood dee caadadii baa waxay keenaysaa in la fasaxo ama bil ama laba markaa mushahaaradiina dee wuu leeyahy maxaa yeele curfigaa sidana ee laga jara mushahaaradii maaha laakiin maalmo kale haddii uu qofkii oo maalmihii aan fasaxayn oo kale hadduu fasax qaato dee istixqaaqii ma yeelanayo intuu kugu sharxaya waa intaasun oo madaariskaas oo waktigaa macruuf ahaabuu hadal sii yargeliyay kaleoo sii yar dheereeyey marka halkaa calaa khilaaf intaa inaad saxataa waa muhiim haddii kale way kugu laaqmay waxayumaa tacaarada alcurfu ljali washarcu falyuqadama min alawali waxayumaa tacaarada markay iska hor yimaadaan alcurfu ljaliy curfigii muuqday iyo washarc sharcigii kolkay iska hor yimaadaan falyuqadamana alawal kaa hore ha la horumariyo curfiga jeliga ah in lam yakun bisharci sharcigii xukmun haddii aanu ku sugnaanin xukumkaoo ictalaqa ku xidhma isaga fa in yakun haddii uu yahay xukum hadduu sharcigaa ku xidhan yahay fa huwa bitaqdiimin axaqu sharcigii waxa uu mutaystay in markaa la horumariyo isaga sharcigan dee wuxuuna uga jeedaa daliilkii markaa curfigii iyo daliilkii hadday iska hor yimaadaan daliilkaa la eegaya daliilkani mas'aladan mid takliif iyo xidhiidh la leh hadduu yahay waxaa la horumarinayaa daliilka sida xagga dambe uu kugu sheegay beydka dambe daliilkan haddii keliya tasmiya uun ay ku jirto magacaabid baa ku jirta laakiin wax takliif ahoo mas'aladan uu la leeyo xidhiidhi ma jiro markaana curfiga jeligaa la horumarinaya hore kaaga degi maysa qaacidadii amtilada ku garan falow xalafa laa yaakulu laxman lam yaxnis bisamak wain samaahu allaahu laxman oo waxa uu ku dhaartay inaanu cunayn hilib inaanu cunayn marka dhaartiisu ay noocaa tahay hilibkii xoolaha noolunbuu curfigii ku dhacaya waayo kalluunkiisa laakiin kuma dambaabayo walaxman dariya nin kastoo la yidhi kuwan dambaanay lamid xalafa laa yajlisu calaa bisaatin aw taxta sakfin aw fii dawi siraajin lam yaxnif biljuluusi cala alard wain samaaha allaahu bisaatan walaa taxta samaa'i wain samaaha allaahu sakfan walaa fi shams wain samaaha allaahu siraajan waxa uu ku dhaartay inaanu gogol ku fadhiisanin dee dhulkii ilaahay bisaad buu ku tilmaamay markaa dee tasmiyadaasi min naaxiya takliif ma aha waa xagga ismiga oo bisaadkaa lagu sheegay dhulkii markaa gogol curfigii jeliga ahana waxa uu keenayaa gogosha loo jeeda ee had iyo jeer marka la dhaarto loo jeedaa dee kuwanuun inay tae aadamuhu uu goglada dhulka uu ka sarraysiiyo inkasta oo hadda xaggii sharci ahaan ama daliilkii uu dhulkii ku sheegay gogol sidaasaa curfiya marmarka qaar dee waabay dadku idhaahdaan marka ay ka warramayaan qaxoontiyada iyo dadka faqrigooda iyo waxa gogol u ah bay idhaahdaan dhulka waxaanay huwadaan cirka bay idhahdaan macnaha waa kinaayatun can curyaahum can curyaanihim iqaawanaantoodun bay taasi ka warramaysaa laakiin curfiga jeliga waa sidaas masel samada sakfan maxfuuda baa ilaahay uu ku tilmaamay ninkani waxa uu ku dhaartay inaanu saqaf hoostii fadhiisanayn curfiga jeliski jeligii waa kuwan suquuftan aynu dhisanna un wey wax xidhiidh wax xukun ahoo xidhiidh lale saqafkaa samada oo takliifoo inaga xidhani ma jiro waa magac keliya oo xikmadaha kale iyo aaya kawniya inay tahay iyo unbaa loo sheegay laakiin xagga takliif ahaan xidhiidh lama leh oo xukum binaaxiya takliif oo ku xidhan tasmiyadaa ma jiro siraaj baa qoraxdii lagu tilmaamay markaa ka dhaarashada uu ka dhaartay inaanu fadhiisanin fii dawi siraaj ka qoraxda lagu xambaari maayo ee iftiinadii kalunbu ku dambaabaya haddii haddaba xukum waxayumaa tacaarada alcurfu ljeliyu iyo washarcu falyuqadamana alwalu ka hore ha la horu mariyo oo dee curfiga jeligaa ilaa wax xukuni kuma tacalluqsana tasmiyadaa sharciga ama tasmiyada daliilka oo takliifii kuma xidhna matniga kitaabkani uu leeyahay gabayga una ee aan sharaxa lahayn nusqooyinkiisa waxa ay qorayaan isaga فليقدمن للأول وحيثما تعارض العرف الجلي والشرع فليقدمن للأول فليقدمن للأول أشكو معنا هذا وحا وكوري إن لم يكن بشرع حكم اعتلق هدو آنو كحدنين حكم تكليفي هدانو دليل كا كحدنين هدو حكم تكليفي كحدنين دليل كا سوى تصمية كلية آنا يهين فهو بتقديم أحق دليل كي شرعي أهاوة هرمرين في كحق تصالات تسي كرام فلو حلف لا يصلي لم يحنث إلا بذات الركوع والسجود waxa uu ku dhaartay kan inaanu tukanaynin inaanu tukanayn markaata uu ku dambaabayaa waa kuwii rukuucda iyo sujuudda iyo lah laakiin tii jinaasadii oo kale maya aw amase laa yasuumu lam yaxnis bimuطlaq اlimsaak oo ninkan inaanu soomayn inuu aanu soomayn buu ku dhaartay markaa raashinkiiba uu iska daayay oo uu iska dee soon muu dhiyooninta laakiin afhaysashu buu sameeyey marka iyadana waxaa la leeyahay imsaakaas min naaxiya le sharci baynu u eegeynaa marka imsaakii sharciga ahaa unbuu ku dambaabi lahaa laakiin xagga curfi ahaan inii nadartu liraxmaani sawmun bay afhaysashun buu ahaa limsaak buu ahaa marka haddii curfiga la eegayo wuu ku dambaabi lahaa qoftani sharcigaasa laakiin la raacay maxaa yeele soom sharcigu tasmiyada uu magacaabay lama mid aha tii samada uu ku magacaabay sakfan ee waa tasmiya takliifiya iyada noqonaysa marka curfigii lama raacayo masaladaasi xagga sharcigaa la raacaya sharcigun baa la horreysiinaya daliilka aw laa yankixu xaniifa bilcaqdi laa bilwad inaanu guursanayn ayuu ku dhaartay meherintunbuu ku dambaabaya wadigusa laakiin maya dee khilaaf baa ku jira markaasoo qolyaha qaarkoodna ay lahayn nikaax ma waxa uu yahay lafdiga nikaaxa xaqiiqa fi lcaqdi majaaz fi lwadi ise sidaa cagsigeed markaa isagu wuxuu marayaa xaqiiqa fi lcaqdi majaaz fi lwad aw qaala in ra'ayti alhilaala fa anti طaaliqun fara'aahu hayruhaa dalluqa waxba ka maqan iyadana wade cibaaratu lasli marka laaba kitaabku ka soo gaabiyay ashbaah wanadaa'ir waxa uu qorayaa in ra'ayti alhilaala fa anti taaliqun fa ra'aahu kayruhaa markaa inta bedelan waad arkaysa oo halkaa dee in ra'ayti alhilaala buu ka tegey fa ra'aahuna fa ra'aahaa buu ka dhigay hayruhaa talluqat ayuu markaa ka tegey وعلمت به مركزي دبيتنا وقاتي طلقت حملا له على الشرع فإنها فيه بمعنى العلم لقوله إذا رأيتموه فصوموا لكن وحي ولبسي هتي هذا ركتو وفرنتا مركا رؤيدا وكحري دارت مركا لولا نقضى حق عرفك هي حق الشرعك لبدو دي ويسكو تعارضيا curfigii ru'yada waxa uu yaqaanaa de aragti un iyadii indhaha saarto sharciguna waxa uu yaqaanaa bimacna alcilm qofkii ama indhihiisa ha ku arko ama isaguba ha ogaado oo dee muslimiinta kale ha u sheegeene ru'yada xukunku uu ku xidhan yahay waa ta cilmiga qofkii inuu ogaadun baa loo jeedaa oo marka nebigu le idaa ra'aytumuuhu fasuumuu markaa biladkiisa ogaataan wey qaar ka midihii ay arkaan idan markaa tasmiyada xagga sharciga ahay waa mid xidhiir la leh xagga takliifta xukumna uu ku tacalluqo sharcigaa la horreysiinaya markaa idan markaa hadduu qof kale arko oo islaantii ogaato in bishii bilatay iyadoo aragtuunbay ka dhigan tahay sharcigaana la horreysiiyey markaasoo curfigii lama raacay waay haddii de aada sii wadana waa la mid aw awsaa liaqaaribihi lam tadkul warasatuhu camalan bitaksiisi sharci waxaa u dardaarmay ninkaa hebel la yidhaahdo nin dardaaranku markaa bixiyo waxa uu leeyahy aqaaribtayda waxa hala siiyo aqaaribtayda aqaaribtiisii qaaraan soo qaar baan soo galayn markaa wasiyadii oo dee waa kuwa dhaxlaya laa wasiyata liwaaris ama waxa uu ku dhaartay laa yashribu maan laa yashrabu maan lam yaxnat bilmutagayiri kafiira bizacfaraana wanaxwi wii dee wax kale lagu walaaqay dee sharcigu kuma tilmaamayo biyo waa mutaqayir marka haddaba halkaa ay ka hor yimaadaan sharciga iyo curfigu sidaasaad u qaadatay kolba ka la horumarinayo walcurfu buu ku idhi caadadii in caaradahu lwadcu luqadii haddii ay iska hor yimaadaan fa fii muqadamin ka la horu marinayo khilaafun baa canhum qad qufiya xaggooda laga raacay khilaafun baa ku sugan khilaafkoo qad qufiya la raacay khilaafka oo qad canhum xaggooda ka ahaado luqadii waxaa iska hor yimid sharcigii yadaa la qaalib yeelaya markaa culimmadu waa isku khilaafeen oo qaarkood waxay leeyihiin curfiga ama caadada ha la raaco qaarkoodna luqada ha la raacday wadcigan waxaa uga jeedaa luqadii wey waaya alwadcu lugawi wuu sii fasiree waxau ihi fabacdun alxaqiiqa fabacdun alxaqiiqata alafdiya wa bacdun adalaalata alcurfiya intaasna waa bayt fabacdun culimada qaarkood yuqadimu waxa uu horumarinaya alxaqiiqata alafdiya xaqiiqadan lafdiga ah ee markaa luqadu horumarinaya wey wa bacdun culimada qaarkoodna yuqadimu wuxuu horumarinayaa addalaalata alcurfiya curfigiibuu horumarinaya sintan ama dalaalada xagga curfiga amfiladaad kusii garan doonto waayahay bal intaa yar taxliilkaa yar uu wada inkastoo iyada qudheeda halkaa facalada weli yaxmisu wacala taani laa yaxmis inay ka yar maqan tahay kelimaad wa minhaa adaa dame bal ka qabto low xalafa laa yashrabu xanifa bilmaalix wain lam yuctada shurbuhu ictibaaran biliطlaaq walisticmaal luqawiy inaanu cabbaynin buu ku dhaartay markaa kuwii badda ayuu cabbay dee xagga curfi ahaan marka la eego ninkani wixii cabbid ama sharaab la odhan jiray muu cabbay xagga luqa ahaan marka la eego de wuu cabbay shurbi waa la helay ereyga macnihiisu shariba yashrabu shurban dee waa la hayaa uu isku dhuftay xalafa laa yaakulu lkhubza xanifa bikhubsi larus wain kaana min qowmi laa yatacarafuuna dalika liidlaaqi lismi calayhi luqatan oo min xaysu luqa markaynu hadda raacayna wey bista dee inta badan bahalkan lagama sameeyo briis heedda iyo daqiiq bahashan kale iyaduna qamadida iyo kuwaa burka iyo baa laga sameeya markaa khubsi inaanu cunayn ayuu ku dhaartay dabeetana waxau cunay baalkaa la idhaha briis khubsigiisii buu cunay ama furindha ama laxun ku sheego curfi ahaan ninkani khubsi buu cunay lama odhanayo wadci ahaan amase luqa ahaan dalaala luqawiya marka la eego dee khubsi wuu cunay markaa waa ku dambaabaya waaye culimaduna dee labada qowlba way leeyihin waa kaa kuu sii sheegayo waxau ihi actuuhu baciiran laa yuctaa naaqa cala almansuur waxau ihi ninkan waxaa siisaan baciir baciir kolka la eego dalaala luqawiya dee ha lagu tusi maayo ee wuxuuna la siin doonaa un aw ayaa la siinaya ila kaasaa la yidhaha baciir baciir ha laguma awl iyo awr iyo daha la iskuma jiraan fulud baa la isku idhahdaa labadooda marka hadduu odhan lahaa fulud ayay noqon lahay ama neef geela marse haddii ninkani awr uu yidhi dee hal maxaa lagala dooni muxuu ahaa ninkii doonayay gaadiidkee nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam u nebigu la kabtamayay waxaanu ku siin doonaa buu ihi fasiila naaqa soomu ahayn fasiila naaqa oo maxaan dee ka dhigayaa buu ihi fasiila naaqa waa niriga hashaanu kusiin doonaa hasha nirigeeda ayaan kusiin markaa dee ninkii xagga curfi ahaan uu la yaabay oo wuxuu ihi oo dee waxaan fuulo ama rarto ama aan jihaad ku galaabaan doonayaa nirig qurbac maxaan ka dhigi dee waa kii u sarxee lahaa awrka yaa dhalay dee awr waliba waa fasiil weynaaday un in la awr waliba waa nirig weynaaday markaa curfigii halkaa farqigaasaa dee muuqanaya ninkaasiba ama wuxuu ihi daabad ha la siiyo faras iyo baqal iyo ximaar midun baa la siinaya laakiin lama siinayo neef geelahiyo iyo neef geela iyo sac lama siinayo xagga luqa ahaan dee daabad intoodaba waa la idhaahdaa curfi ahaanse laakiin dee kuwan la fuulo ayaa la idhaha curfi ahaan kuwaasaa lagu tilmaamo markaa waxaad arkaysaa kolkaana in curfigii la qalibay wain kaana yudlaqu calayha luga wa qaala bnu surayd in kaana dalika في غير مصر لم يدفع إليه إلا الصرف مصر هم بابا وليبا انت دابد الله ولا يقانا ميلها كلا دابد فرسك الله يقانا أمثلة كانوا سياسي ترين ينوى إن قبضا يساوى نوع عاصة كلام واي والعرف إن عارضه الوضع هدو كوري ما تفى في مقدم فخلاف با قد قفي الراعي في مقدم الله هرم مرين أي خلاف عنه خلاف حقه ذكاء هذا لا صار ولا أي سكو خلافين كبا الله هرم مرين أي جاد أمثلة إن كو أركي سقار كود عرف قال الله هرم مرين أي هذه لين قاركود من اللغة وقيل وحل إن يعم وضع لغضها تيها عام نقصي قديمة والله هرم مرينيا وقيل غير ذاك كاوحان هين والليل فاحفظ بل أقواسا تبغن نقو حفظ وعلما وقوه لمالك وضعي قاسي هتيه وعام هاي استقع يا الله هرم مرينيا من كيدنا والرافع السلاء وكليه القائل هو الرافعي رضي الله عنه وقال صفحة دا سوجيته ee labiyo soddon ayaa dhexdeeda dee waa kaan kaga hadlaya ee raafici ee tilmaamaya markaa mas'alada وقال الإمام الغزالي والإمام الغزالي يرى اعتبار العرف وقال في الأيمان ما معناه إن عمت اللغة قدمت على العرف ومن, ومن الفروع المخرجة على ذلك حلف لا يسكن بيتا في كل بقى لغة دي هي عرفها إسوافقيان isaga ayaa waxa horeynaya marka luqada ayaa horeynaya luqada horeynaya way oo midalan bayt ninkan inaanu galayn ayuu ku dhaartay marka nin reer baadiyaa loo eego hadduu baar galo iyo hadduu dasa galo iyo haddii uu teendho galo inta oo dhanba dee guri way u yaqaanaan curfigooda waanu ku dambaabaya laakiin ninka reer magaalka ah waxa ay leeyihiin curfigiisa marka la eego dee daarun buu u yaqaanaa ama dhismahan binaha ah ayuunbaa loo yaqaanaa curfiga magaalada spain laakiin kuwa dasada ama markaa dhagortii waxyaabaha ka dhisan iyaga laguma tilmaamayo markaa ninkaa baadiyaha kolka loo eego curfigiisii iyo waxaa iswaafaqay luqadii markaa ereygii luqada ahaa bayt ahaa cinda albadawi waa caam oo waxa uu caam yeelayaa guryo oo dhan mid magaalo iyo iyo mid miyiba laakiin ninkan xadariga ama reer magaalka ah dee bayd waxa weeyaa nin khaas oo ku gaarahun wixii gurya gurye magaalada marka haddaba luqada laftigeedii waqayla hayru daalika taa wuxuuna ku ishaarayaa in khilaafiyo kale sii jiraan laakiin qowlka hore waxa weeyaan haddii uu caam yeelayo wadcigii oo uu wadcigiina ku rumoobayo curfigiina ku rumoobayo isaguna la qaato misaalkaas maabaan ayaabaa ka mid ah عرفك اللفت وضعك لفتي سبانو سيدا حتى يقول نقضى ميد مركا عن مستعمل هين لقيت جاي عرفك لفتي سعرفك على راعي مثلا دابت في يبو دابت وعلى قلت المعنى اللغة أهام حلا وحن حيواك دولك دولتك وواك دان وعلى قلت المعنى لكن عرفي أهام يوحى الله يقانا الفرس والبغل والحمار يا الله يقانا لكن جيري يا الله دي لقمت المعنى jaayn markaas soo xusay taasina mas'aladaas horay la socotaa marka intan dambe uu baydkani waqiila in yacuma wadcun qudima halkaa horuu la socdaa sharxiisuna safxadaas soo jeeda ayay raacsan tahay khilaafkii markaa ku jiray oo khilaafkii lahaa ee waxaa la horumarinayaa wadciga ama curfigaa la horumarinayaa ayuu qowlkana leeyahay wadcigu haddii uu caam yahay oo luqadii iyo curfigiiba wada koobayo isagaa la horumarinaya hadalla kalena waa sii jiraan bu walcaamu waalkhaasu kii gaarka ahaa iyo kii caamka ahaayoo min alcurfi ah mataa tacaarada marka ay iska hor yimaadaan fa fiihi daabidun ataa daabid baa ku soo arooray wawa daabidkaasina ana alkhaasa khaaska ah xaysu xusira marka la koobo lam yuctabar lama tixgelinaya aslan wailaa haddii aanu maxsuur ahayn uctubira waa la tixgelinaya curfi caam curfi baynu soo haynay ama caado hiddaqan wax la yidhaahdaba laba curfi baa iska hor yimid oo midna caam yahay midna khaas yahay curfiga laftiisiibaa de isug ayaa midna gaar yahay midna caam maxaa la yeelayaa marka labadaa bayd buu kaga hadlay kolkaa daabid baa jira buuli daabidkaasi waxau noqday curfiga khaaska abaa dib loogu noqonaya ka caamkii ha iska joogo curfiga khaaskii hadduu dad yaroo kooban oo maxsuuriina ku gooni yahay kii caamka ahaa baynu raacayna waa kow curfiga khaaska ahi haddii uu ku kooban yahay dadaan maxsuurin ahayn ee badan waa la tixgelinaya oo isagaa la horu marinaya waa intaasu labada bayd intuu ku sheegay curfi caam iyo curfi khaasa baa iska hor yimid oo masel midna dadkao dhammin wada leeyahay midna reer hargaysa leeyihiin maxaa la yeelaya dadka ayaa la eegayaa ka khaaskaa iska leh dee wax maxsuuriinoo afraadan yihiin kii caamkaa unbaa la raacaya haddiise laakiin iyaga qudhoodu khayru maxsuuriin ay yihiin kaa khaaskaabaa soconaya kamaa low kaanat caadatu imra'atin fi lxaydi aqala maa yastaqiru min caadaati الnisaa ruddat ila algaalibi fi lasax waa ruux dumaroo keliya oo caadadeedu markaa ay ka yar tahay intii dumarka yowm wa layla waa kasii yarta ka qaalibkuun baa lagu tixgelinayaa markaa waa koow oo dee cibaadaadkii iyo saasay markaa noqonaysa qiil baa waxa uu leeyahay maya yuctabaru caadatuhaa caadadeedun baa loo wadaya maxaad ugu riixi qaalib kale iyada caadadeedu waa intane ha loo tixgeliyo qiilkaabaad moodaa marmarka qaar inuu yar macquulsan yahy oo dee kol haddii caadadeedu intan tahay maxaa loogu riixayaa qaalib kaloon waxba kaga xidhnayn day cibaado tahay wadi hadday tahay furid hadday tahay dee iyaduna loo tixgeliya caadadeedu waa maalin laakiin haddii uu aqal xayd ahaan jiray yowmu walayla yowmu walaylihii waxba yaan lagu riixin qaalibka dumarka waaya wain kaana hayra maxsuur uctubira haddaba curfigii khaaska ahaabaa dad badan ku gooniya waa la tixgelinaya isagaana la raacaya kamaa low jarad caadatu qowmin bixifdi zuruucihim leyla wa mawaashihim nahaaran fahal yunzalu manzilata alcurfi alcaam fi lcaks wajhaani alasaxu nacam wa ilaa dalika ashaara annaadimu raximahu allahu tacaala biqowli waa kaa curfiga caamkaahi muxuu yahay beeralaydu inay ilaaliyaan maalintii beerahooda oo dee xoolaha jiiri lahaa ee cuni lahaa ka ilaaliyaan dadka xoolaha lihina habeenkii dee ay xaraystaan haddii qolo gaara caadadoodu ay tahay in kuwan habeenkii ay sii daayaan xoolahooda oo beeralaydu ay habeenkii gaadh ku jiraan kuwa xoololaydiina maalintii ay ilaaliyaan dee curfigaasi kol haddaanu dad gaarahoo kooban ku gooni ahayna dad badan ay yihiin oo khayru maxsuuriina waa la tixgelinaya dee marka la tixgeliyana telafkii yimid dee caadadanuu raacaya markaa ilaa xadiidkuba waxa uu markaa caadadun baa loo raacayay oo neefkan dee daabadahay waxa uu maalintii dilo dee waxa ay ahayd markaas inaan waxba laga soo qaadayn laakiin habeenkii hadduu telaf sameeyuu saricii cuno dee waa lagu yeelanaya inuu dadka ka xaraystaaba markaa curfigii kol hadduu fii khayr maxsuuriin ku kooban yahay xukumkiisuu leeyahy laakiin ruux iyo laba iyo waxaa ictibaar male xukumkaa isagoo ishaaraya waxau ihi an wahuwa daabitku waxa weeye ana alkhaasa curfiga gaarka ahi xaysu xusira marka la koobo waaba sida ruuxaa dumar ee caadada leh lam yuctabar aslan lama tixgelinayo waa qof keliyahayd wa ilaa haddii aanu dad maxsuuriina ku gooni ahayn waaba sida dadka faraha badan ee deegaanka ah ee habeenkii ay ilaaliyaan beeraydu beerahooda waaba sida kuwaas uctubira waa la tixgelinaya waay halkaa waxaynu ku soo dhaafnay mabaaxibtuu sheekhu kaga hadlayey caadada intii aynu dusha ka haleeshiinay mooyaane intuu isagu ka hadlayey laba mabxadoo ka mida baynu ka soo dhaafnay afar mabxadna way ahaayeen markaa labada ka u horreeya wuxuu ahaa caada maxay ku sugantaa caada aynu wax ku xukumno maxayse ku sugantaa wuu soo tilmaamay ka labaadna waxau ahaa caadadaasi waa inay mudari tahay oo wax jiro oo sugan ay tahay oo aan isbaraanbarayn ee waa inay sugan tahay midka saddexaadna waxa weeyaan waa kan imika uu sheegaya alcaadaة اlmudaridatu fii naaxiyati hal tunzalu caadathum manzilaةa shart waqad dakara naadimu dalika biqowlihi raximahu اllahu tacaala qolo gaarihi caadada ay iska leeyihiin ma waxaa laga soo qaadayaa sharti mise noqon mayso waa intaas khilaaf baana ku jira sida raajixa hayse laakiin waxa weeye inaanay shardi noqonayn shardi inaanay hayn shardina sida ay u tahay amiladaad ka fahmi mabxaun alcaadatu hal tunzalu miyaa la dejinayaa mansilata shardi miyaa la dejinayaa khilaafun baa yunqalu can ilculamaa culimada khilaaf baa laga soo gudbiyey aanay isku waafaqsanayn waghaalibu tarjiix tarjiixa sida u badan tarjiixoo fil furuuci ahaaday laa yakuunu ka shard shardi oo kale inaanu noqonayn wey kamaa ta'asala sidii sugnaatee dee qaaciide noqoto qola ayaa markaa caaday leeyihiin gaara caadadaa shardi oo kale noqon mayso xagga cuquudda marka la eego qolyaha qaarkood way leeyihin shardi weyt laakiin sida raajixa waa inaanay shardi ahayn kamaa ta'asala low jarada caadatu qowmin biqadci lxishram qabla nadx xishramkaas waa cinabka kutubaa luqada marka aad ka eegta waxay ku leeyihiin alcinab alakbar alxaamir ama waxaa la yidhaahdaa xisramu kulli shayin xashafu shay walba xishramkiisu waa ka radiiga ah marka haddii caadadoodu ay tahay in cinabkii la jaro intaan la waraabinin beeralaydunbaa taqaanee caadadaa iyada ama halkii shardigay gelaysa mise ma gelayso sida asaxa waxa weeye inaan waxba caadadaasi tixgelin lahayn qolo ayaa waxaa u caada ah buu ku yidhi in ninka murtahinka ahi rahanta intifaacsado rahanta inuu intifaacsada ayay caadadoodu tahay haddaba intifaaca hadduu waayo murtahinkii ma shardi meesha ka baxayba oo wuu way buraysaa rahantii mise waa maya mee rahantii buri mayso oo matal haddii aan lacag kugu leeyahay oo rekoordhka aan kaa rahmo caadada hargeysina ay tahay ninku inuu rahanta sii isticmaalan aan wax kusii dhagaysto gaadhigii sii kaxaysto awrkii sii rarto haddii caadadu saa tahay caadadaa hal yunzalu mansilata shard meeshii shardiga miyay gelaysaa oo haddii aniga aanan dhegaysigii helayn iyo intifaacii rahantaasi ma soconayso waa fasakhmaya caqdigaasi miyaa maya ma fasakhmayo sida raajixa ah ee waxa weeye manfacadii aanad helinba ee caadadaasi macno shardi oo kale ma aha qolyaha qaarkood way leeyihin ninkani haddii aanu murtahinka ahay sidii caadaduba ay ahayd intifaacii haddaanu helayn dee caqdigani ha fasakhmo ilaan caadadani ka shardi bay ahayd laakiin shardi inaanay ahayn ba uu dee raajix ka dhigay low dafaca hawban maalan ku amhiladayna sii khusaysaynu soo qabanayna ilaa khiyaatin liyakiita walam yadkur ujra wa jarada caadat alcamali bilujra fahal yunzalu mansilata shardi اlujra khilaafun walasaxu fi lmadhabi la wastaxsana araaficiyu muqaabila dawaarlayaashii halkaa way ku dhacmeena ma arkaysa wuxuu yidhi haddii beledka caadadiisu ay tay dawaarlaha in loo dhiibo un oo la ydhaa tol dabeetana aan wax mushqaayada marka hore dee lasoo qaadinse laakiin kolka dambe dee ujraa lagu talaa laakiin wax eraya aan la isweydaarsanin oan mushqaayad la sheegin caadadu waxay tahy dabcan in dee mushqaayad lagu talo laakiin mushqaayad caqdigii laguma sheegin oo laguma soo qaadin markaa ma caadadan baa shardi ah oo ninkii waa inuu helaa mushqaayadiisa mise caadadu shardi ma ahoo waa bilaa mushqaayad dawaarlihii sida asaxay waxa weeye inaanay caadadu shardi ahayn haddaanay caadadii shardi ahaynna de waa inaan mushqaayad lahayn meesha hadda waa in la isqabsaday laakiin dee waxa uu ku yihi raafici sida uu saxiix ka dhigay waxa weeyaan in markaa iyaga qudhoodii baa iskusii khilaasa wuu inoo sheeg wuu inoo keeni doonaa adugu maqaal uu leeyahay baynu xusi doonaa cizudiin ibni cabdisalaam oo ninkii kol haddii aada u dhiibtay imisaad igu samaynaysaa iyo intaa ayay iga daayay in la saldhiga ahayd haddiise laakiin la aamusuu ku bilaabay unkani kanna iska tegey yaa caadaduna ay tahay dee inaan bilaash waxba lagu toline tabaruc meesha aanu jirin ay tahay un mushqaayad ee caadadu waa ka shard ayuunbaa loo raacaya inkastoo qawaaciddeennani ay tahay marka halkan dee sida uu sheekhu raajix ka dhigay ilmadhab shaaficiya unbay kolle u badan tahay oo weliba iyaguna ay sii khilaafsan yihin dee sida aad ku arkayso oo qaacidadu ilaan waxay siiqatulistifhaam bay ku socotahay waa kaa wey alcaadatu hal tunzalu mansilata shardi khilaafun yunqal wagaalibu tarjiix sida tarjiixa gaalibka u ah oo fi lfuruuci tarjiixa oo fi lfuruuci laa yakuunu ka shardi mabxadkaana waxa aynu kaga gudubnay caadadii ma shardi baah oo haddii la waayo waa buraya caqdigii mise shardi ma aha ee u asaxaya shardi ma aha ee haaliba mabxadka u dambeeya afraad waxa weeye alcurf aladi tuxmalu calayhi alalfaad inamaa huwa almuqaarinu asaabiq duuna almuta'ahir curfigaynu sheegaynaa waa curfi horeeya oo ilaa haddana jira laakiin curfi go-ay iyo curfi aan weli la gaadhin midna ma aha haddii curfigani haddii iminka caqdigeennan ama xaadisadani maanta dhacdo curfiga loo eegayaa ay maanta dhacdo oo curfiguna iyada kasii dambeeyo oo shan sano kadib la isku qabsaday ile gashimo duugoobe gashimo duugoobo shan sano kadib baa la isku qabsaday markaa laguma dacwii karo curfi baa jira ilaa curfiga way ka horreysay waa curfiga markaa mutaqadimka ah weeye ka lagu xisaabtamaya saawogo mutaakhirka maaha gacmo maran aan ku xeeranna bay idhahdaan soomaalidu inkastoo dee xeerkaasi faasid yahay haddana iyagu waxa ay uga jeedaan xaadisadan oo dhacday iyo inaan xeer ku dulwadin inkan loo jeeday noqonaysaa ee wixii oo sii jira markaa dambe ha lagu bineeyo ay ujeedaan takhtiim markaa jumlo go-an bay ka dhigan tahay mabxad iyo takhtiim iyo waa gebagaban weeye alcibratu oo bilcurfi ah oo bilcurfi ku sugan alladii kii weeyey cibradaas qaarana la xidhiidha xaadisadaa maca sabqin lahu iyada oo horeynina jirto filmi akhad soo qaadashada meesha curfigan laga soo qaadanayo waa inuu yahay curfi qadiima oo horeeyey muqaarin ah oo ilaa hadda jira waa kaa wey laakiin taa sidaa aad arkaysa waxa uu tacliiqii iyo iqraarkii iyo kuwayaalahaasuu ka yaro reebaya oo iqraarkii iyo tacliiqii iyaga waa ka yar reebay waana ka intaas saddexdaas sadara ku xiga beytku kaga hadlaya wa min alfuruuci almukharaja waxaa ka mid a markaa calaa hada alasl maa sabaqa fii mas'alati albadaalati ayaa ka mid ah oo dee markaa loo eegayay curfiga markaa jira masalatu lbadaala dee waa tii madaariskii macallimiintu ay wax ka dhigayeen intii fasax ay ahaan jirtayna fasax bay leeyihiin intii markaa aanay fasax ahayna dee fasax ma laha hadday jaraanna dee waxa lagu istixqaaqi ma leh فإذا استمر عرفه بها في أشهر مخصوصة حمل على ما وقف بعد ذلك لا على ما وقف قبل هذه العادة وقف قبل العادة بعد العادة مركز الله حسابنا كسوة الكعبة يدنا السلاس وكلبي واي العبرة بالعرف عبرة عرف دحدي ساعتي الذي كيوي قارن الله حريري waktigaa xaadisadaa maca sabqin lahu iyadoo horeyna ay u sugnaatay filma akhadi meesha laga soo qaadanayo wa kullu maa lam yandabit sharcan wixii aan sharci dabdi lahayn walaa wadcan luqana aan dabdi lahayn falilcurfi caadada unbuu rujuucuhu ahaaday in jalaa waa daahiray arrinkaasi dahara dalik wixii sharciga dhexdiisa haddaanu ku lahayn xad mucayana luqada carbeed lafteedana wax xad mucayana aanu ku lahayn xagga curfigun ha loola noqdo buuri curfiga uun ha loola noqdo sharciguna ma xadidin luqaduna may xadidin dee curfigun ha loo eego kama hor imanaya ilaa sharcigiina waxyaabahaas oo kale dee wuxuu kuugu misaalinaya alxirzu fi sariqa alxirzu fi sariqa tuugadii waxaa la yidhi ninkii gacanta hala jaro dee shuruudeeda waxaa ka mid ahaa markuu qofku xirzulmithli wax ka xado shaygaa meesha lagu xafido maxaa loo eegaya xirsulmiligii sharcigu muu xadidine dadka qaar baa xirsulmiligooda aqalka hortiisayey qaarna aqalka dhexdiisa qaarna qasnada qaar hadday doonaan dhulka oo lagu sii aaso xirsulmiligu qolaba waa meel wuu sii kala adkaan karaa maogta xirsulmiligii dadka qaarkood baa xoolahooda baadiyaha si wanaagsan intay u oodaan meesha dee waraabaha iyo bahal kale ayaa dabeetana albaab loo sameeyaa qofkuna ay tahay inuu hor seexdo dadka qaarkoodna gabood bay u sameeyaan oo macnaha in yar intoo loo soo dayro ayay xooluhu halkaa fadhiistaano ay dugsadaanu ee lamaba oodaba cidina ma hor seexato dee markaa xirsulmiligii curfigii baa loola noqonaya ilaan sharcigiina dabdi uma samaynin luqadiina xirzi maxaa la idhaahdaa dee waa ka shay walba bidaat looma taaban karo sidoo kale atafaruq fi lbayci waalqabd iyadana waa la mid oo maalan dee waxaa la yidhi labadii qof khiyaar ma leh khiyaarulmajlis ma leh hadday kala tagaan kala tegidii dee curfigaa loola noqonaya labadii nin dee haddii ay si wanaagsan u kala tegeen iyo hadday is ag joog joogeen iyo hadday isu soo araaranayeen curfigunbaa loola noqon qabdi maxaa qabdi loo yaqaanaa maxaa xayd loo yaqaanaa alistiilaa fi lqasb oo maala dhicii oo kale maxaa dhac lagu sheegi karaa dee luqadaa la eegaya meelaha qaarkood dee dhici waxau noqonaya in ninkani qori qaato oo uu ku rido oo uu ka eriyo dabeetana isagu gacanta uu ku dhigo meelaha qaarkoodna waa inuu hanjabo keliya curfigaa markaa loo eegaya hanjabaadaasa qasbi lagu tirinaya oo qofkii uu kaga eraya inahaasoo dhan intee way fara badan yihiina waa kuwa waaya wa minhaa mas'alatu istisnaaci sunnaac aljaariya aljaariyati caadatuhum bilujra id laa yastaxiquuna shay-an id lam yashtariduuhu fi lasax mas'aladaasoo kale ayuu tilmaamayaa nimankan sunnaacda ah waa wuxuu ihi saanic buu ihi saanic istisnaacu saanic istisnaacu sunnaac wey sida markaa sugan nimankaa sunnaacda ah oo la yidhaha wixii noo samee caadadooduna waxa ay tahay masala inay ujro qaataan istixqaaq ma yeelanayaan buuri oo xaggan dambe uu sii raaciyayse laakiin ciisuddiin waxa uu kitaabkiisa ku dhigaya qawaacidulaxkaam la yidhaahdo caadadaa in la tixgelinayo hujradiina ay yeelanayaan masalan ninkii dilaalka ahaa alaabtiibuu ku iibiyey oo adigan arka una markaad gaadhiga laga soo rogo mid waliba muunadunbuu la boodaya markaasuunbay suuqa galayaan kaaba hadlin maayaan sicirka suuquu dabeetana eegaya isaga ayaa soo goynaya hadhow kaashunbuu kuu keenaya adna maad odhan intaasaad leedahay iyo waxbaba dee ujradu waxa weeye dilaal inaan la faramadhinin intaasuu dilaalku yahay buu weliba ku leeyahy waa la sii ilaa ninkani muu tacab yarayn xallaaqii oo kale kursigii unbaad dee fuushay ra-iislaad soo gasho kursigii baad fuushay macnaheedu ma beriis baa la miisaya timuun baa la xirayaa mar haddaad waxba yaanad heshiis la gelin isna hadduu ku xiro wuu kugu leeyay ninkii faasidka ahaa baad u timi waa bishaad toobihii fasaadkii waa toobihii iyo xajaamkii iyagana dee alaabtiibuu wataa isaguna adna adag uu ku nabay aa kugu leeyay nijaarkii xamaalkii qasaarkii waa kaaweedlihii waxyaabahaasoo dhan waa la mid caadada wixii ay tilmaamaysa ayuu xaq u yeelanaya albaab athaani fii qawaacida kuliya يتخرج عليها ما لا ما لا يحصى من الصور الجزئية باب كان waxa uu guntanyahay qawaacid kulliya oo lagu awilayo laguna dul binaynayo weelna looga dhigayo suurooyin fara badan juz'iya oo aan la soo koobi karayn oo badan marka qawaacidani way badan doonaan kolkaa iyaguna marka qawaaciddaasi waa aqlabiya un daa siduu isaguba tilmaami doono waa qawaacid sida badan un sheegaysa waxyaaba mustatnayaada way yeelanayaan laakiin waa aqlabi kolkaa shan qaacidaynu soo dhaafno saan filaya labaatan afartanna halkan uu ku sheegaya waaba kan xusaya labaatanna wuu kusii xigsiinayaa shan iyo afartan kaa weye qawaacid yaryaroo farciya mooye shan iyo afar shan iyo lixdan ayuu sheegi doonaa oo dee mid waliba midday ka soo horrayso ayay kasii jaamicsanta ama kasii asalsanta fahaaka qaado nadma arbaciina qaacida afartan qaacido oo aan tixi doono qaado mashruudatan iyadoo la isdabagelinayo waaxidatan fa waaxida intoon mid sheegaan mid kale kusii xigsiin doonaa qawaaciddaasaan daldalaya waayo min alqawaacidi bay ka mid tahay alkulliyati ee caamka ah ee jusiyaad kale laa tanxasii koobmi mayso suwaruha aljusiya suurooyinkeeda ama amhiladeeda farciga ahi ee jusiyaadka ay ma koobmayse way badanta aad bay u badanta wa rubbama stuniya in laga soo reebaa laga yaabaa minhaa qawaacidan suwarun suurooyin in laga soo reebo dee qaacido waliba saynu soo marayni mustatnayaat ay yeelato ka baxaya laakinahaa qaliilatun suwartaasi way yar tahay oo tanxasiru waanay koobmaysaa ee qaacidadii aqlabiya weeyaan jusiyaadna way ka bixi doonaan lagu odhanayo qaacidada noocaasa suwartaasaa laga soo reebay faahiya qawaaciddan aan halkan ku sheegi doonaa cala ataxqiiq run ahaan marka la eego aqlabiyatunun weeyaan waa kulli maahae waa aqlabiya qolada mandiqaa waxay ka hadlaan kul iyo kul kul iyo waxay kala qaadaan kuliyun sida kuliyatun ay u kala qaadaan iyo kulba salb ulcumuum iyo cumuum salbi iyagoo markaa ka dhigan xagirka un balaaqadu ka isticmaalaan kuwa markaa waxa unay ka dhigan tahay alqawaacid alfiqiya sida qaalibkeedu yahay ka qaalib alqawaacid alfiqiya alqawaacid alfiqiya qaalibkeedu waa sidaa waxaynu soo tilmaanay alqawaacid fi lusuul walqawaacid fi lqawaacid alfiqiya fiqiya farqigoodu inuu ka mid ahaa qawaacid ulusuul waxay ahayd kuliya marka qaacidadaa la sheego waxba kama baxayaan alamru يقتضي الوجوب إلا أن يجد الصارف وقاعدة والنهي يقتضي التحريم سيقول إيسان صارف لا لا واحد تحريف كتبه مويان حبك ما صاريا لكن قواعدا قواعد الفقه اللي يدعبه iyada mustaqnayaad bay leeday laga soo reebo sida awgeed oo ataynu lahayn lama daliishan karo iyadoo nas kale oo ay ku qotonto loo helo kaa lala daliishada mooyaane maxaa yeelay mas'alada laga hadlayo ee daliilka loo doonayaa suuragalba waxaa tii mustaqnaad tahayd ee laga soo reebay inay tahay markaa ka qaalib alqawaacid alfiqiya buu ku wahaa hooy ana ashracu fii bayaaniha inaan caddeeya baan bilaabaya raajiyan aniga oo rajaynaya alcawna gargaar calaa itqaanihaa sugiddeeda inuu ilaahay igu hiiliyo aniga oo sugaya oo ku rajo weyn mucaqiban anigoo dabagelin doona kullan ku kastoo qawaaciddaa ka mid a bimaa yustatnaa wixii laga soo reebayaan kusii xidhiidhinaya qaacidada markaan sheego amhiladeeda sheego shuruudaheeda ayaan mustatnayaadkana raacinaya bimaa yustatnaa minhaa wamaa shayna waan sheegi doonaa yacrudu lii ii soo banbaxaya fil atnaa'i qaacidada dhexdeeda wixii fawaa'id ah ee u baahan intaan qaacidada la dhammaynin in la xuso ayaan iyagana xusi doonaa buu markaa bal kusii bushaaraysay intaasoo arrina waan soo wadaaya buu leeyahy markaa matniga nuskadii sheekhee matniga waxaa ku taalay wahaa ana ashracu fii nidaamiha raajiyan ilcawna calaa tamaamiha nidaamiha iyo tamaamiha ayaa waxaa lagu bedelayaa bayaaniha calaa itqaaniha waana isku mid un bay dee noqonayaan nidaamihana waa taxeedii tamaamihana waa dhammaystirkeeda un fil athnaa'i macnaha dee hamsadii waxa u saamixi waayo darood shicra awgeed buu u gooyey si ay isu qaabilaan darbiga iyo caruudadu shadriga hore akhirkiisa iyo beytka akhirkiisu si ay isugu mid noqdaan ile rajiska labadaasaa laysu eegaayo markaa qawaaciddii waxa uu ka bilaabay alqaacidatu اluulaa alijtihaadu laa yunqadu biاlijtihaad wallahu aclam masalada iyada ah abubakar sidiiq radia allaahu canh waxa uu markaa xukumay masaa'il cumar baana ku khilaafay markaa kolkaa xukumkii abibakar muu burin walam yanqud xukmah ayuu yidhi kolkaa waxaa halkaa ku jira wow baa ku jira waxakama cumar fi lmushtaraka bicadami almushaaraka oo dee waxaa ka mana in wau raacsanya weeye bacda almushaaraka halkaa uu ku leeyana bicadam almushaaraka weye cumar waxa uu xukumay masalada mushtarakada la yidhaahdo inaan la wadaajinaynin uma bilmushaarakati buu xukumay wa qaala daalika waxa uu ihi markii la weydiiyey baa waxau ihi daalika calaa maa qadayna wa haada calaa maa naqdi oo masalada musharakada la yidhaah dee waa masale aynu ku soo maraynay markaynu raxbiyada akhriyayna faraa'idka oo ahaa markuu ninku dhinto oo uu ka tago ee hooyadii iyo awlaadul um ay walaala yihiin iyo zawj marka uu ka tago waynu soo maraynay awlaadulumku inay hulud qaadanayeen oo laba ah hooyadiina sudus bay qaadanaysaoo mid ah waayo sawjkuna saddex buu qaadanayay markaa aslul mas'alihii dee lixdaasu ku dhammaanayayba kolkaa akh baa jooga ama ikhwa ayaa jooga ah iyaguna liabaweyn dabeetana waxaa lagu dhex daray kuwaa kale li'umka ah aabbaha iyo iskaba dhaafo alasnaa biummin waaxid baydha markaa ximaariye iyo yamiye iyo waxaa la yidhaahdaa mushtaraka musharaka iyo inahaasoo dhan wakhtiyaal horuu markaa cumar xukumay inay dhacayaan kuwa casabada ahay mar dambena awlaadul umku ku dhex daray markii la weydiiyey laydhi hadda sanad horaad xukumtay inaanay kuwa casabada ee aliyaabaweynka waxba lahayn waxau ihi wartaa horena ijtihaad baa heeda saasay ku socotay daalika calaa maa qadayna wa haada calaa maa naqdi kanina sidanuu ku soconaya markaa ijtihaad ijtihaad ma burinaya bu waqadaa fi ljaddi waqudiya fi ljaddi qadaaya mukhtalif sababtuna waxa ay tahay labada ijtihaad baan kala xoog badnayn labada ijtihaad ayaan kala xoog badnayn haddii ijtihaad ijtihaad lagu beriyana dee xukumba sugnaan maayo mashaqaana ku sugan marka sidaasuu soo naqilay ibnu sabaaq waa abumudar cabdusayid ibnu moxamed albaqdaadiyi almacruuf bibnu sabaaq maata sanata afar boqol iyo toddobiyo toddobaatankii hijiriya waxa uhi alijtihaadu cindahum culimmada agtooda laa yunqadu laguma buriyo bilijtihaad mudlaqan id yacrudu marka uu yimaado ijtihaadkaa labaad kolku soo dariyo kii hore lama burinayo laakiin wuu kuu sheegi doonaa meelo la burinayo oo waa markuu dee khada uu caddaado ama daliilu khilaafo ama ijmaac wuu soo wadaa taa laakiin iyadoon wax soo kordhay jirin ijtihaadkii hore mid kale uun ku masax ma jiraysa buu ku yidhi taas amhilada bal dhowrkaa u soo horeeya aynu soo qaadano dee ma wada misaalin karno kollay masaa'ilkan amhiladan faraha badan u dhigayaa wuxuunay ka dhigan tahay un dee furuucdii qaacidada oo u gelaya markaa kolkaa dee furuucda qaacidada waxaa looga qasdi karaa kutubaha fiqiga meeshana waa qawaaciddii un markaa in lagu qaato tusaalayaasha qayb ka mid un bay noqonaysaa laakiin haddii la yidhaha tusaalayaasho dhan ha wada mariyo dee waxay noqonaysaa baabkii fiqiga oo markaa la wada gelayo markaa sidaa awgeed baynu had iyo jeer badh u dhaafaynaa tusaalayaasha qofkii qibladiibuu ku dadaalay intuu asqoobay waa xaggee tolow dhinacay noqotay meel buu markaa ku daystay halkaasuu markaa ku fulinayaa soona qadayn maayo oo soo qallayn maayo haddana ragcaddii kale ayuu doorsamay ijtihaadkiisa jihadaa barigu haddana u jeesan haddana ijtihaadkiisii baa isbedelay xaggaasu haddana usii jeesan doonaa waa kaa kule hadduu doona afarta ragcadood midba jiha u ha u tukadee ragcaddii ka horraysay tan dambe ee ragcaddaa hore la burin maayo mar walba ama taa ijtihaadkaa hore uu kula yimi lama burinayo ninka laba weel baa meeshan u yaallay markaa saamidina waa hagaagsanaa waa la isticmaali karayey midina markaas dee waxaanu ahayn mid daahir ah wuu ku dadaalay mid buu ku daystay inuu kii yahay daahirka ahaa waxauu ku ijtihaadayba ijtihaadkiisi baa isbedelay ijtihaadkaa labaad kuma camal falayo ee wuu ka gebagabaysanaya ilaa kolkii hore waxa uu ku daystay labadaa weel inuu midi daahiriy kiibuu isticmaalay markaasaa haddana ijtihaadkiisaa hore uu isbedelay dee kii labaad ma isticmaalayo kii labaad wuxuu u caynooday inuu nijaas yahay ama aanu daahir ahayn markaa uu iska gebagabaysanaya ijtihaadkii hore ma burinayo ninkan dhakhtarkii baa haleeshiyey qaa'ifku imuka waa dhakhtarkii une biaxad ilmutalaacinayn biaxad ilmutadaaciin ama biaxad ilmutadaaciin mutaniya jaamidka doonto ka dhigo kuwii markaas shaygan ku murmayey ilmahan isku haystay ayuu midkood haleeshiyey haddana wuu ka noqday markaasuu uhi ka kalaa dhalay lagama yeelayo ijtihaad kii horeu kaaga dhammaadaa la leeyahy kol haddaad kolkii hore ku ijtihaadaad mid ku daysatay dhakhtarow haddana dhiiggii baa isbedelay oo sidan uu noqday in markii aan isu dhalaaliyey labadii dhiig isu aagay laga yeeli maayo ijtihaadkaagii hore u ku daysaday xaakimkii baa shay buu xukumay ijtihaadkiisiiba ayaa buray shaygii hore lama burinayo ka dambe ijtihaadka dambe haba xoog bato ilaa waa sidaas sayd cumar une masaladaa musharakada labadan masale kalena adugu in yaro khilaafiyaadu kuya dhex darayaa amhiladaa horun bay iyaguna raacsan yihin haddaba tanbiih macnaa qowlihim alijtihaad laa yanqudu laa yunqadu bilijtihaad ama alijtihaadda laa yanqudu lijtihaad waa fi lmaadi waa un baa laga hadlayaa mustaq xaggii hore wixii dhacay hore walaakin yugayaru lxukm yugayaru alxukmu fi lmustaqbal liintifaa'i tarjiix mustaqbalka dee kan dambe ubaa lagu sii wadaya marka qaacidadii waynu sheegnay qaacidadu waxay ahayd alijtihaad laa yanqudu bilijtihaad qaacidadu haddaba waxay leedahay mustanayaad mustanayaadkiibuu sheegaya haddaba afar masalo mustanayaada ila waa saynu isku ogeyn markaa afartan bayde soo socda ama shantan bayde soo socda ee isku xidhiidhsan ayuu kaga hadlayaa afartan masalo ee tambihda ku xusan markaa sharaxoodiibuu qadimay dabadeetana waxau ihi istuniya min alqaacida suwar suuradaa u horaysaa waxa weeye ninkii imaamka ah ximaa buu sameeyey alxima lilimaami alxima seero ayuu sameeyey waay dabeetana dadkii ka dambeeyey ayaa waxa ay dooneen inay seerahaa dee imaamkii ka dambeeyey baa doona inuu meesha ka saaro waay way isaga bannaanta way isaga bannaanta uu samayn karaa lilmaslaxa ayuu dee kaa hore u sameeyey kanna maslaxadii inaanay ku jirin seeraha ayuu arkay wuu ka saari doonaa seeraha meesha ah dadkaana u sii dayn doonaa ee ijtihaadkii hore un laguma daynine laakiin maxaad arkaysaa dee in kii hore la buriyey waa masale laga soo reebay